شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اللهم بلغنا رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله baa سubحaaنه وataعaaلى أmaan iyo mahad baa mudan allaha سubحaaنه وataعaaلى inugu karaameeyey بني aadamnimo inugu maamuuso inoogu nicmeeyey نicmaة الإسلاam والإimaan allah سubحaaنه وataعaaلى nicamkiisa haddaynu tirino aynaan tiro ku koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha allah subxaana watacaala nicamkiisa haddaad tirisaan tiro kuma gaari kartaan buu ihi ilaahay subxaana watacaala waayo qaar xataa aan inoo muuqan oo qarsoon ayaa nicamka ilaahay ay leeyihin kelmadeenna oo insha allahu tacaala koobnaan doonta waxay ku saabsan tahay kayfa nuhayiu anfusanaa lishahri ramadaan nafteenna sidaynu ugu diyaarinnaa bisha ramadaan iyo ka faa'iidaysigeeda waxaanse ka yaro hormarinayaa ilaahay nicamkiisa waxaa ka mida addoomihiisa muuminiinta inuu u yeelay fursado waaweyn oo inta ay nool yihiin adduunyadan ku soo mara fursadahaasi oo kala dambeeya oo midi marka ay baxdaba mid kale ay soo gelayso ilaahay wuxuu u qaybiyey cibaadaadka qaar joogto ah walow wakhtiyo koobanibaha u dhexeeyaan sida shantan salaadood iyo qaar xilli yimaada oo fursad qaaliya iyaguna ah kuwa xilliga yimaada laftoodu way iska daba imanayaan waxaynu ogsoonnahay waxaynu hore u soo maray bishii muxaram ee soomkeedu waa aadka u fadliga badnaa bil ilaahayna sida nebigu calayh salatu salaam uu ku sheegay waxaynu soo maray sidaasoo kale shahru dilxija oo iyaduna toban maalmood oo maalmaha adduunyada ugu fadliga badani ay ku jiraan waa bishii ramadaan waa ciidulfitri baa ku xigta waa xajkii qofka ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo waa ciiduladxaa sidaasi ayaa fursadahaasi ay isu daba yaalin wa kulluhaa maxadaatu tasawudin ila alaakhira dhammaantoodba waa kaalmo qiimo badan oo allah subxaana watacaala uu ka dhigay meelo dadka muslimiinta ee muuminiinta ee aakhiro ku socdaa ay ka sahay qaataan oo aakhira ay uga sahay qaataan iyagoo u hoggaansamaya qowl allahi tacaala watazawaduu faina khayra zaadi taqwa sahay qaata buu hi ilaahay subxaana watacaala wax sahay laga dhigtana waxa u wanaagsan taqwada oo ah diinta in lagu dhaqmo camal wanaagsan oo aakhira addoonka anfacana in la sameeyo fursadaha qaaliga ee addoomaha soo mara inta ay nool yihiin addoomuhu waa ku qaybsamaan waxay u qaybsamaan qaar ka faa'iidaysta oo ka sahay qaata iyo qaar faramadhnaan fursadahaasi ay ku dhaafaan la odhan karo dhab ahaan waa kuwo khasaaray inta badan fursadaha dadku inay ka faa'iidaysan waayaan waxaa sababa cadamu listicdaadi laha in loo diyaargaroobi waayo waana ta keentaa inay culimmadu had iyo jeraale bisha rabadaan intaana intaanay soo gelin dadka inay ku baraarujiyaan ay xusuusiyaan rabadaan inay u baahan tahay isticdaad iyo icdaad diyaargarow iyo in wax loo diyaarsado shaki nagagama jiro bisha rabadaan inay tahay fursad qaali ah waa fursatun likasbi alxasanaat waa fursad qofku uu ku kasban karo ajar iyo xasanaad fara badan oo sahay aakhira u noqda waa fursatun litakfiiri sayi'aat waa fursad addoonku uu ku gaari karo inuu ilaahay u dembi dhaafo waa fursatun litakyiiri maa binafs mima laa yurdi illaha subxaana wa tacaala waa fursad addoonku uu ku bedeli karo waxa uu ku eedan yahay ama uu ku sugan yahay ee xaal aan wanaagsanayn oo rabbi subxaana wa tacaala aan raalli gelinahayn waa fursad qaaliya waxaa ku jirta leylat اlqadr oo ilaahay u yihi khayru min alfi shahr kun bilood ayaa habeenkaasi uu ka khayr badan yahay camalka saalixee la sameeyo ayaa camalka kun bilood la sameeyo ka khayr badan kulluhaa waa furas hadday soom tahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday tahay ducaa iyo hadday tahay qira'at اlqur'aan iyo dikrullah iyo hadday tahay sadaqad lala baxo iyo hadday tahay wanaag dadka la fariyo xumaan laga reebo dacwadii iyo khayr la gaadhsiiyo fursadaasi qaaliga ah cidda aan u diyaargaroobin ee aan ka faa'iidaysanin dhab ahaan waa kuwa khasaaray nebigeenni moxamed baa calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay mimbarka ayuu u baxay isagoo leh aamiin aamiin aamiin saxaabadii rasuulku waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyeen sababta uu aamiin u yidhi faqaala calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriil faqaala man adraka shahra ramadaan falam yukfar lahu fadakhala annaar faabcadahu allah faqul aamiin faqultu aamiin qofka bisha jibriil baa ii yimo wuxuu yidhi qofka bisha rabadaan ay u soo gasho ee bishii rabadaan gaadha isagoo ah qof nool oo mukallafa oo aan sababteeda loogu dembi dhaafinoo fursadda aan ka faa'iidaysan oo naarta gala maadaama fursaddaa qaaligaa u dayacay oo uu khasaariyey ilaahay ha fogeeye kaas ee aamiin dheh waa ducaaء min jibriil calayhi الsalaaةu wasalaam wa taamiinu min muxamadi rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam waa duco uu ku duceeyey jibriil nebi maxamedna aamiin uu yidhi waa la aqbalaya qofkaasi qof ilaahay uu khayrkiiyo wanaagga ka fogeeyey raxmadiisa iyo naciimkiisa iyo jannadiisa uu ka durkiyey ayuu dhab ahaan noqonaya bisha rabadaan walaalayaal si looga faa'iidaysto fursaddeeda qaaliga ah waxay u baahan tahay tahyi'atu nafsi laha nafta in loo diyaariyo waxaynu isxusuusin doonaa dhowr qodob oo kooban oo qofka muslimka ay naftiisa ugu diyaarin karo bisha rabadaan marka koowaad waxaynu leenahay qofka muslimkaahi bisha rabadaan marka ay soo dhowaato waa inuu ku farxo ilaahay baa yidhi qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ha ku farxaan taas ayaa ka khayr badan waxa adduunyee dadku ay urursanayaan shay kuma jira fadliga ilaah iyo raxmadiisa bisha rabadaan inay ka mid tahay farxaddu waa mid qalbiga laga dareemayo qofka muslimkaahina naftiisa ugu bushaaraynayo ee ma aha in xaflado iyo xusitaan iyo waxyaabo aan shareecada ku soo aroorin bisha rabadaan loo dhigaayo iyadoo aayaddan loo deliishanayo ay taa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma samayn laakiin rasuulku bisha rabadaan waa ku farxi jiray saxaabadiisana waa ugu bushaarayn jiro ataakum shahru ramadaan buu odhan jiray bishii rabadaan baa idiin timi oo idinsoo gaadhay wa huwa yudhiru listibshaar isagoo muujinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam farxad iyo bushaaraysi qofku haddii uu karaahiyeysto bisha rabadaan ee soo dhowaatay ama soo gashay taasi waxay calaamad u tahay in iimaan aanu qalbigiisa ku jirin ama iimaankiisuba inuu daciif yahay oo wakhtiyada khayrka xiliyada khayrka iyo meelaha khayrka iyo cidda khayrka samaynaysa qofku inuu karaahiyeysto uu naco oo uu ka irdhoobo uu ka dido waxyaabaha sababa waxaa ka mida almacaasi amarka ilaahu addoonkuu khilaafo sida ibnuulqayim raximah llahu tacaala uu ku sheegay kitaabkiisa aljawaab alkaafi arrinka labaad waxa uu yahay ee qofka muslimka ay bisha ramadaan ugu diyaargaroobi karo waa niyatu saalixa intaanay ramadaan u soo gelin waa inuu niyeysto bisha ramadaan iyo fursaddeeda qaaliga ka faa'iidaysigeeda oo arrinka noocaasina uu go'aansado inta aanu gaadhinba waayo nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qof waliba waxa uu niyooday inuu leeyahay inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa acmaasha halka ay xukumka ka qaadataa waa niyada waxay ku xukum qaadataa qof walibana wixii uu niyooday buu leeyahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka niyadiisa wanaagsani iyada lafteeda ayaa cibaado ah waata keentay culamaa ulislaam niyada iyo axkaamteeda marka ay ka hadlayaan inay niyada shuruud u dhigaan waxaa shuruudda loogu dhigayaa niyada wanaagsani ee qofku wax khayra uu niyeystaa iyada lafteeda ayaaba cibaado ah xataa qofka haddii aan camalka haddaanu u suurtogelin iyada ajar looga qorayaa allahna subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya waa ka ilaahay noogu sheegay fi lqur'aani alkariim dad camal wanaagsan niyeystay oo go'aansaday oo geeridu ay ka soo gaadhay oo haddana loo qoray ajarkii camalkaasi uu lahaa waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih uma yudrikhu lmowt faqad waqaca ajruhu cala allah qofka gurigiisa ka baxa isagoo niyeysan go'aankiisuna uu yahay inuu hijroodo oo allah daraaddii uu u hijroodo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu tago oo daarulhijra ugu tago oo geeri isagoo hijrada iyadoo weli aanay u suurtogelin geeri ay soo gaadho ajarkiisu ilaahay agtiisa ayuu yaallaa ajarka muxuu ku helay geeri baa hijradii ka soo hormartae wuxuu ku helay niyada wanaagsan iyo go'aankaasi fiican nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam tusaale la taaban kara ayuu arrintaa inooga sheegay sida abu daawuud uu wariyey rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam safar jihaad isagoo ku jira ayuu la hadlay saxaabadiisa waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina bilmadiinati ina bilmadiinati larijaala maa qaطactum waadiya walaa sirtum masiira ilaa kaanuu macakum sharakuukum fi lajr xabasahum alcudur magaalada madiine rag baynu kaga nimi uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waadi kasta ama tog kastoo aad ka tallowdeen iyo socod kastoo aad socoteen intaa jihaadka aad ku jirteen ajarkii aad ka hesheen iyaguna way ka heleen camalka may qaban haddana ajarkii waa loo qoray sababtu waa maxay way niyeysnaayeenoo go-aankoodu wuxuu ahaa inay jihaadka u baxaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay raacaan laakiin cudurdaar baa reebay oo camalkii inay fuliyaan ka hor istaagay marka niyadii wanaagsanayd baa ajarkii camalkaasi loogu qoray wa haadaa min fadli illaahi alwaasic fadliga ilaahay ballaadhan ayay taasi ka mid tahay qofkuna haddii niyadiisa iyo qalbigiisa ilaahay uu uga run sheego allahna subxaana wa tacaala wuxuu doonaya waa u rumeeya oo rabbi subxaana wa tacaala waa u dhabeeya bisha rabadaan maadaama dabaysheedu ay nahayso ayna qabatay waxa weyaan nawcaydeedii ayna qabatay neecawdeedii ayna qabatay waa inaad niyeysato allah subxaana wa tacaala hadduu ku gaadhsiiyo inaad si dhammaystiran u soonto xubnahaaga oo dhami xaaraan iyo macsiyo dhan ay ka soomaan inaad ka sahay qaadato oad kaga sahay qaadato si dheeraad ah oo sidii hore ka dheeraada inaad u dadaasho nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay kaana yejtahidu fii ramadaan maa laa yejtahidu fii hayri taa waa inaad sii go'aansato waa inaad go'aansato salaatu taraawiix inaad imaamka la tukato xataa yansarif ilaa imaamku salaadaasi uu ka baxaayo qaybta dambe ee wakhtiga dambe la tukado inaad salaada aad u soo kacdo habeenada rabadaan inaad noolayso cibaadaad ku noolayso inaad go'aansato inaad dikriga ilaahay farabadiso inaad farabadiso ducada weliba ducada aad dheerayso inaad farabadiso qiraa'at lqur'aan oo inta kuu suurtagala aad khatinto qur-aanka kariimkaa sida ahaayeen dadkii hore wanaagsanaa oo qaarkood ay khatimi jireen ramadaantii lixdan jeer qaarkood ay maalin walo ramadaanaba ay khatimi jireen waana wax suurtagala haddii qofku cibaadada qalbigiisu u furmo oo raqbiya kalgacayl u hayo wuxuu samayn kara weeye inaad go'aansata ramadaan inaad badiso sadaqada siduu ahaa nabigeennu calayh salaatu wasalaam kaana ajwad annaas kaana ajwad maa yakuunu fii ramadaan dadku ugu deeqsisanaa cibaado iyo khayr waxtar iyo sadaqad intaba waa ku deeqi jiray deeqsinimada rasuulkuna calayh salaatu wasalaam waxay ugu sarraysay bisha ramadaan sida cabdulaahi bnu cumar radi allahu canhu sheegay kama fi lbukhaari wa muslim niyada fiicane noocaasa haddaad la timaadda intaanad ramadaan gaadhin haddii aad ramadaan gaadhi weydoo geeri ay ka soo horayso waana wax dhici kara waanay dhacaysaaba oo dad fara badan oo maanta nooli ramadaan intaan la gaadhin waa dhimanayaanoo maalin walba dad baa geeriyoodoo dhinta oo xaggaa iyo xabaalaha loo kaxeeyaa meydkooda loo qaadaa niyadaa fiican baad ajir ku heli doontaa iyo go-aanka wanaagsan aad gaadhay haddii aad ramadaan gaadhana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu rumay inuu kuu dhabayn wixii wanaagsanaa aad niyeysatay ee aad go'aansatay niyadaadii wanaagsanaydna waxay sabab u noqon ilaahay towfiiqdiisa inaad hesho oo ilaahay uu ku waafajiyo bisha ramadaan ka faa'iidaysigeeda iyo fursadda qaaliga inaad ka qaniimaysato oo aakhiro aad uga sahay qaadato bisha ramadaan qofka muslimka wuxuu naftiisa ugu diyaarin karaa an yatacawada cala alcibaadaat qabla ramadaan wayudariba nafsahu calayha ramadaan inta aanay u soo gelin qofka muslimka ay naftiisa waa inuu cibaadada sii baro oo nafta uu sii qabadsiiyo oo nafta uu ku sii layliyo oo uu ku tababaro arrinta noocaasi ayna shawaahid iyo markhaatiyaal bay shareecada ku leedahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay kamaa fi lbukhaari wa muslim marka ramadaan laga yimaado bisha ugu soom badnaa waxay ahayd bisha shacbaan oo shacbaan badankeeda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray xikamka ku jira waxaa ka mid a ahlucilmigu ay sheegaan in nafta loo sii diyaariyo soomka ramadaan laba nafoodna walaalayaal isku mid maaha naf soomka la soo qabsatay iyo naf soomku ramadaan unu uga bilaabmay nafta soomka la soo qabsatay soomka waa u fududaanaya isagoo qofku ramadaan sooman ayay haddana tamartiisa iyo awooddiisu joogaysaa dhulka aanu u dhacahayn oanu tacbaanahayn oo qur-aan badan uu akhrisan karaa oo dikri badan uu samayn karaa oo salaad fara badan oo faral iyo sunnaba leh uu tukan karaa howlihiisa adduunyana isagoo qabsanaya iyo wixii macaashkiisa waxa weeyaan ku saabsan qofku haddaanu soomka la soo qabsan waxaa dhacaysa inuu soomkii jidhkiisu xejin waayo oo uu daciifo tacbaan u noqdo oo soomkaa inuu ku mitida mooyaane cibaadaad kale inuu raaciya ay ku adkaato uu noqdo qof maalintiina soomka la jiifa markuu afurana culayskii afurka la dhaca marka maalintiina qur-aan ma akhrisan dikri badan ma samayn salaado badan ma tukan dacwad kuma qumin amru macruuf nahy can lmunkar habeenkiina salaadii sunno ahayd muslimiintii kalema qaybgelin labadii xaaladood marna gaajaa tacbaanisay iyo haraad marna dheragii afurka uu ka qaaday buu la dhacay marka waxaa la odhan karaa waxa qura dee xaasilka uga bishii ramadaan wuxuu noqday soomka qura ayuu noqday ramadaanna camalkeedu soom qura kuma urursana waad ogsoon tihiin cibaada oo dhan in la kordhiyo inay tahay xataa cumrada ramadaan la cumraystaa cumrada wakhtiyada kale la cumraysto aad iyo aad bay uga fadli badan tahay oo cumratun fii ramadaan ka xajatin maci buuri nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cumro ramadaan la cumraystaa xagga ajarka waxay u dhigantaa xaj qofku uu xajiyey isagoo ila socda buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka naftii cibaadada in loo sii diyaariyo wey waxaa kaloo shareecada aynu ku naqaanaa salaadaha faralka ah sunnayaal baa laga horraysiiyey sunan qabliya bay leeyihin qaar raatiba ah oo mar walba rasuulku uu samayn jiray iyo kuwo kalaba xikmada ku jirta waxaa ka mid a qofka muslimka ahi in salaada faralka ah iyadoo qalbigiisii uu sii dabcay oo khushuucdii ay u bilaabantay isla markaana uu sii dego uu sii xasilay inuu salaaddii faralka ahayd uu galo deetana sida ugu dhammayska tiran uu u guto sunnayaashan faralka ka horeeya qofka faralkiiba u diyaarinaya waxaynu ogsoonnahay qofku masaajidka maruu ku soo socdo in loo diiday inuu soo ordo وعليكم بالسكينة والوقار نبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة والوقار ويقفك يسقوا حيقسا هدو الصلاة دي قال خشوع دي بواية سيدا سوى كلا قفك يسقوا هوليه أدوية كو حيقسا وسيدي أقو مشغولسا ونفت عبادة عن usii bilaabin oo aan sii qabadsiin oon kusii tababarin hadday rabadaan u soo gasho inaanu rabadaan cibaadadeeda dhadhamin oo iimaan iyo khushuuc iyo taqwo aanay u kordhin ayaa arrinta noocaasi ahi sababay u noqonaysa marka nafta waa in cibaadaadka la sii baro inta aanay bisha rabadaan inoo soo gelin dadkii hore wanaagsanaana sidaasi ayay ka aaminsanaayeen bisha rabadaan inay mudan tahay nafta in loo sii diyaariyo camr bnu qays sheekh lo odhan jiray waxaa tarjamadiisa ama taariikhdiisa lagu sheegay kaana idaa dakhala shahru shacbaan aklaqa xaanuutahu wa tafaraqa liqira'ati اlqur'aan bisha shacbaan marka ay bilato dukaankiisa wuu xidhi jiriye ganacsigiisa waxaanu u gacan bannaanaan jiray oo u tafaruqi jiray qur-aanka akhrintiisa a'immada qaarkood waa kuwa yidhi shahru shacbaan waa shahru lquraac oo qur-aan akhriska shacbaan bay sii bilaabi jireen dadku qofku marka qur-aanka akhriskiisa uu bilaabana waxa shay mujarab oo mid la taabtay ah in qur-aanka uu akhrin karaa maalinba maalinta ka dambaysa uu ziyaadayo uu kordhayo oo qur-aanku qofka aan la qabsan wuu iska qabtaa wuu iska xidhaa laakiin qofku haddii uu joogteeyo maalinba intuu akhrin karaa way sii kordhaysa walihaadaabaa shacbaan bay sii bilaabi jireen qur-aanka inay akhriyaan dabeetana dee waa kuwa sida aad maqasheen ee taariikhdooda lagu xusay qur-aanka u akhrin jiray bisha rabadaan ee maanta dee khiyaal bay nala noqonaysaa say ku suurtowdaa qofku inuu tobannaan jeer qur-aanka dhammeeyo maalin qura waa dad qur-aanka marka hore naftooda iyo qalbigooda iyo carabkoodaba u diyaariyey oo kusii tababaray ayay ahaayeen marka hadday soom tahay hadday qiraa'at qur-aan tahay hadday duca tahay hadday dikrullaahi tahay haddii gacan furnaan iyo sadaqad lala baxa ay tahay intaba rabadaan inta aanay soo gelin nafta in lagu sii layliyo oo lagu tababaro weeye taas waxay sababi doontaa qofka cibaadadiisu bisha rabadaanna inay sii korodho oo uu sii siyaadin karay arrinta noocaasii sababaysa rabadaan waxa ay tahay in loogu diyaargaroobo waa in qofku wixii waajibaada garaan soomka ku saabsan ee lagu leeyahay qofku inuu iska gudo weeye oo qofka in qallaha cudurdaar la'aan rabadaanay ku soo gaadho maaha wata caaisha tidhi radi allahu canha sida bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa kaana yakuunu calaya sawmu min ramadaan falaa astatiicu an aqdiyahu ila fii shacbaan waxaa dhici jirtay in soom rabadaan laygu yeesho manaa cudurdaar awgii sida xaydkii oo kale maalmo rabadaan ka mida inaanay soomin marka waxaa dhici jirtay inaan qallayn kari waayo ilaa shacbaan laga gaadho hadalkaa caysha wuxuuna tusinayaa laba arrimood arrinta koowaad waxa ay tahay qofku xuquuqda ilaahay iyo deynta ilaahay inay tahay hore inuu isaga gudo oo qofkii qalla rabadaan lagu leeyahy safar awgii ama cudurdaar kale in marka u horraysa ay u suurto gasho qallaha inuu iska gudo fa daynullaahi xaqu an yuqda deynta ilaahay baa u mudan in la gudo oo la yska bixiyo arrinta labaad ee hadalkaa cayshauna tusinayaan waxay tahay inay waajib tahay qofka qalla rabadaan lagu leeyay rabadaanta kale intaanay u soo gelin inuu qallahaasi uu iska gudo waana sida xadiidka ay ka fahmeen culimmadu alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu xadiidkaa sharaxaya masaladaasi waa tilmaamaa cudurdaar la-aan qofka haddii rabadaantii kale ay u soo gasho iyadoo weli rabadaantii hore wax lagaga leeyahay waa kuwa saxaabadu fatwooday qofkaasi inuu yahay qof khalad galay oo qallo quri hadhow markay rabadaantaasi dhammaato aanu ka gudahayn ee la rabo qallaha inuu raaciyo fidyo maalin walba miskiin quudintii inuu raaciyo waa sida cabdulaahi ibnu cumar ka sugnaatay iyo abu hurayra radi allahu canhuma cid saxaabada ka midoo markaa khilaaftayna aan la sheegin amaba se aan la soo warin waxaa ka mida waxyaabaha ay tahay qofka muslimka ahi naftiisa inuu ugu diyaariyo bisha ramadaan howlaha adduunyo qofka muslimka adduunyadu inuu kusii jeeda maaha wakhtiyada fursadaha qaaliga ay taagan yihiin adduunyada waa inuu ka soo jeesto waxaynu ogsoonnay nebigu calayhi salaatu wasalaam ramadaan inuu ictikaafi jiray ictikaafna macnaheedu waxa weeye waa tafaruq lilcibaada wa iqbaalun calayha waa cibaadada in loo gacan bannaanaado oo iyada loo jeesto oo adduunyada in laga soo jeesto oo faraha laga qaado marka qofka si ay taasi ugu suurto gasho waa in howlaha adduunyo ee isaga la xidhiidha ee uu dhammayn karo ramadaan horteed inuu iska dhammeeyo hadduu tusaalahaan dhismo wadoo kale hadduu ceel qodaayo hadduu beer qodaayo wax allaaliya wixii camal adduunye ee ramadaan horteed uu iska dhammayn karo si aanay ramadaan ugu soo gaadhin oo aan ramadaan acmaasha adduunye aanay cibaadadii iyo khayrka aanay uga mashquulin qofka muslimkaahi inuu hore isaga dhammeeyo weeye arrinta noocaasi ahi waa waxay ka mid tahay u diyaargarowga bisha ramadaan iyo ka faa'iidaysiga fursadaha qaaliga ilaahay subxana watacaala u dhigay ilahay baan subxana watacaala inoo weydiinayaa inuu ramadaan khayrkeeda iyo wanaaggeeda inaynu ka faa'iidaysanno ina waafajiyo fursadda qaaliga inaynu ka haniimaysanno aynu ka saahi qaadanno allahna subxaana watacaala haynugu gaadhsiiyo nolol iimaan cibaado iyo khayr inagoo ku jira iyadana ilaahayna waafajiyo wanaaggeeda iyo khayrkeeda baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh inoo suurtogeliyey inaynu ku kulanno guri guryihiisa ka mid ah inakoo iswaaninayna oo ilaahay isxasuusinayna allaha taa inagu toosiyey ina waafajiyey rabbigaasaa mahad iska leh waanaynu u mahadnaqaynaa sheekheenna sheekh cabdalla albarbaraawi kelmadda kooban ee haddana kaafiga ah ee uu noo soo jeediyey fajazaahu allaahu khayran wa axsana ilayh walaalayaal waxaa mawduuca caawa uu ahaa kayfa nuhayiu anfusanaa lishahri ramadaan sidaynu nafaheenna ugu diyaar garanaynaa bisha ramadaan ee khayrka badan ee fooda inagu soo haysa ee maanta maalmaha koobani ay ka harhsan yihiin ayuha alikhwaanu fillaah uga horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa uu abuuray ee aynu ka midka nahay waxa uu ku abuuray dacfi iyo taagdarro dacfigaas waa mid xagga qaabdhismeedkeenna iyo biniyada ama dhismaha ah iyo mid xagga iraadada iyo go'aan qaadashada ah labadaba oo insaanku xagga abuurka iyo jidh ahaan waa u daciif oo makhluuqaadka ilaahay uu abuuray kuwa ugu daciifsana ugu taagta daran baynu ku jiraa haddana ugu dembiga badan sidoo kale xagga doonista iyo go'aan qaadashadana daciif baynu ku nahay oo ruuxu iminka waxa uu niyoodo ama casiime iyo go'aanuu ku qaato waxaa laga yaabaa haddana berri inuu dib uga laabto waa dacfi xagga casiimada iyo iraadada ilaahayna tabaaraka wa tacaala taa caam ahaan buu u tilmaamo alla waxa uu ihi wakhuliqa alinsaanu daciifa insaanka waxa la abuuray isagoo daciif oo taag daran oo abuur ahaan iyo jidh ahaan iyo iraado ahaan intaba waxaynu nahay ducafaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala biraxmatihi bicibaadih naxariista ilaahay addoommadiisa u naxariisanayo ee allah uu inala doonayo inala jecel yahay raxmaddiisa iyo jannadiisa raxmaddaa ilaahay inoo naxariisanaya darteed baa ilaahay wuxuu inoo jideeyey dacfigaas iyo dembiga waxaynu isaga dawayn lahay waa mawaasimta khayriga ah ee ruuxii mu'minka ahaa ee daayica ahaa uu ka sahay qaadanayo daacaadka iyo cibaadaadka kii caasiga ahaa ee muqasirka ahaana uu ku toobad keenayo khayrkiiyo wanaaggana uu ku samaynayo walaalayaal waa shakila'aan inaynu dhammaanteen nahay dad gafaya oo macaasida iyo dunuubta ku dhacaya nabiyunaa muxamed baa taa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh oo rasuulku waxau yihi kullu bani aadama khaaa wa khayru lkhaaa'iina attawaabuun bani aadamka dhammaantii waa gaf badane laakiin kuwa gefka gala waxa ugu khayr badan kuwa gefka ay galaan garta ee ka soo noqda ee aan sii daa'imin laakiin ka soo noqda ee ka toobadkeena walaalayaal ilaahay markaa subxaanahu wa tacaalaa munaasabadahan khayriga ah ee iimaaniga ah ee uu noo jideeyey waxaa faa'iidada ugu weynee ku jirta ay tahay in ruuxii wanaagga iyo khayrka horeba u samaynayena uu sii siyaadsado kii muqasirka ahaa ee gaboodfalay ee xuquuqda alle ka gaabiyeyna intuu naftiisa tadaarugo uu ka daba tago inuu toobad keeno oo wixii hore u seegay uu ka daba tago inta uu fursadda iyo jaaniska haysto walaalayaal fursadda markaa inagu soo fool leh waa tii ugu fiicnayd ee ugu muhiimsanayd ee ruux toobad keenaya uu toobad keeni lahaa ruux sahay qaadanayaana zaadkiisa uu ka kororhsan lahaa ayuha alikhwaanu fillaah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu nafaheenna ugu diyaargaraynayno munaasabadda inagu soo foolka leh waxaa ka mid ah tanqiyat lquluub quluubteenna inaynu saafeeyno quluubta in la daahiriyo oo loo diyaargareeyo daacaadka iyo khayrka inagu soo socda qalbigu waa xubinta ugu muhiimsan ee ruuxa xubnihiisa ka mid ah waa halka ruuxa hogaaminaysa ee haddii ay hagaagtana uu hagaagayo haddii ay xumaatana jidhka intiisa kale uu xumaanayo nabiyunaa muxamed sal allahu calayhi wasalam ayaa taa inoo tilmaamay oo xadiidkii saxiixa xadiidu nucmaan ibni bashiir rasuulku waxau yidhi calayhi afdal salaati wasalaam alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb nabiyunaa muxamed calayhi afdal salaati wasalaam waxa uu yidhi war hooyay baraaruga yacnii waa adawaadka qofka lagu soo jeedinayo dareenkiisa ee lagu baraarujinayo si uu u weeleeyo waxa lagu waaninaya ka dambeeya rasuulku waxa uu idhi jidhka waxa ku jira xubin yar oo hiliba waslad yar xubintaa yar oo haddii ay hagaagto jidhka intiisii kaloo dhammi uu hagaagayo haddii ay xumaatana jidhka intiisii kale uu xumaanayo xubintaasi waa qalbigee ogaada oo ku baraarugsanaada qalbiga muhiimaddaa leh ee halkaa inagaga jira waxa uu mudan yahay inaynaan mooganaan ee aynu ku dadaallo daryeelkiisa iyo daahirintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaynu qalbigaa u sifayno ynu u daahirinno waayo waa maxallu nadari alkhaaliq waa halka ilaahay uu daalacanayo ee uu eegayo waxaa macruuf ah wejigu inuu yahay maxalu nadari اlkhalq halka dadku ay eegayaan halka aad ku qaabilayso wejiga aad dadka ku qaabilayso bannaanka u bixi maysid cidna qaabili maysid ilaa muraayadda afarta kooni aad kaga wareegto si aad wejigaaga uga zuuliso wixii ku sugan ee xumaan ah maxaad ka taxadiraysaa maxaad ka digtoonaanaysaa wejigaa aad khalqiga kala hortegayso yaan xumaan iyo wasakh lagu arkay haddaba haddii maxallu nadari alkhalq halka ay dadku eegayaan eed ku qaabilayso haddaad u nadiifinayso haddaad u hagaajinayso sawtaa kama mudna oo kama muhiimsana inaad hagaajisood nadiifiso maxallu nadari alkhaaliq halka ilaahay daalacanayo si aan ilaahay halkaa ugu arag waxaanu raalli ka ahayn oo aanu kuugu cadhoon si halkaa ilaahay ugu arko wuxuu raalli ka yahay oo uu raalli kaaga noqdo in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eegayo qaabkiinna iyo suwarkiinna iyo quruxdiinna iyo sidaad u eegtihiin xoolihiinna iyo hantidiinnana eegi maayo oo waxaasi waxa wax lagu mutaysto ee darajo iyo waxa weeyaan maqaam sare lagu gaadho ma aha quruxda iyo hanti waxaad haysato laakiin ilaahay waxa uu eegayaa quluubtiinna iyo waxaad samaynaysaan qalbiga ayaa maqaam sare lagu gaadhaa hadduu hagaagsan yahay qalbiga ayaa lagu dulloobaa haddaanu daahir ahayn halka ilaahay eegayaa waa halkaa iyo waxaad qabanayso ma camal saalixa oo saxiixa mise waa camal faasida halka ay acmaashu ka soo fulaysaana waa min alqalb oo qalbigu hadduu hagaago xubnaha waxa ka soo fulayaana way hagaagayaan qalbigu hadduu xumaadana xubnaha waxa ka soo fulayaana waa xumaanayaan waayo qalbigu isagaa hogaankii laga hagaye ruuxa ah walaalayaal haddaba qalbiga qiimahaa leh inaynu daahirinno oo amraad oo dhan shaki iyo shubahaad iyo shahawaad laga sifeeyo qalbi nool oo nadiif oo daahir ah lagu qaabilo oo ilaahay lagu baryo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaa xaqiiqatan nolosha runta ah ee xaqiiqada ah iyo geerida ama dhimashada dhabta ihi halka ay ku dhacdaa waa qalbiga oo ruuxu waxa laga yaabaa isagoo dadka dhex socda inuu yahay min jumlati alamwaad maytida inuu ku xisaabsan yahay oo aanu waxba dhaamin waa hadduu qalbiga ka dhintay jidhka haba ka noolaado laakiin ruuxu waxa weeyi haddii uu qalbiga ka nool yahay jidhka daciifa ka noqdo jidh ahaan ha u buko waa nool yaho waa xayun haddii qalbigiisu nool yahay taana ilaahay waa tilmaamay oo gaalada xaaladdii gaalnimadooda meyti baa lagu tilmaamay nuurka islaamku markuu galayna axyaa markaa dhimashadaa iyo noloshaasi dee waa bayna alkufri waliimaan awaman kaana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman maaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun ilaahay waxau idhi subxaanah ma mid ahaaday markii hore mid meydoo dhintay waa xaaladii uu gaalka ahaa oo dabeed aanu noolaynay oo nuurka iimaanka iyo tawxiidka aanu ku noolaynay kaasi miyaa uu la mid yahay sidii mid maalkiisa iyo tilmaantiisu ay tahay mid mugdiyaal iyo dulumaad ku dhex jira oon dhinacna uga dhaqaaqin meelna aan uga baxayn laa yastawiyaani maala labadaasi ma sinna ee waa kala soocan yihiin marka waxaa kaafirka lagu tilmaamay xaalata kufrihi inuu ahaa meyd laakiin bacda alislaam inuu yahay qof nool waa kau rasuul ku tilmaamay sal allahu alayhi wasalam xadiidkii saxiixa min xadiidi abi muusa alashcari maalu ladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuruh kamaali alxayi waalmayit ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya ee dikriga iyo aacada alla daa'imaya kaa tusaalihiisu waxa uu yahay iyo ka aan ilaahay xusayn een xasuusnaynba labadaa maalkoodu marka tusaale la ysugu soo qaato waxay isku yihiin sidii nin nool iyo nin dhintay waa kaafiyo kala dheeri maxaa noloshaa iyo geeridaasi ay kala tahay waa nolosha cibaadada iyo cibaado la'aanta geerideeda oo ruuxii caabidka ahaa ee daakirka ahaa ee mu'minka ahaa waa min jumlati alaxyaa kii laakiin intaa waayey waa min jumlati alamwaad wain kaana yamshii bayna alwaraa dadka dhexdooda ha dhex socdo oo ha dhex tallaabsado laakiin meytibuu ku xisaaban yihi waayo dee noloshiisu qiima ma leh qalbigiisu hadduu ka qaawan yahay ilaahay dikrigiisa subxaana walaalayaal haddaba taa waa inaynu ku dadaallo laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almaytu mayitu laxyaai waa kii uu shaacirkuna halkaa ku sheegay walaalayaal laa budda min tanqiyati alquluub haddii aynu doonayno inaynu ramadaan faa'iidadeeda iyo fadligeeda ka fara qabsanno qalbiga aynu sifayno oo wax alla waxaanu ilaahay raalli ka ahayn waa inaynu ka sifaynaa wax alla wuxuu ilaahay raalli ka yahay waa inaynu ku camiraa oo ku qurxinnaa walaalayaal waxa kale oo muhiim ah oo aad iyo aad munaasab u ah inaynu ramadaan ugu diyaar garowno bitawbati nasuux waa shakila'aan in waxa weeyaan kulligeen aynu gafayno oo gefka aynu gelayno in nin walba in ku filan oo macaasihii ay dhabarkiisa cuslaysay haddaba qabla dukhuuli ramadaan waa inaynu culayska iska fudaydinno rarka dunuubtana aynu iska dejinno waa inaynu ku dadaallo innakoo khafiifulmaxmal yacnii waxa weeyaan fudud oon macaasi iyo dunuub dhabarkeennu aanu ku cuslayn inaynu ramadaan gallo waayo macaasidu waa waxyaabaha kugu cuslaynaya daacaadka kaa joojinaya wanaagga yacnii waxa weeyaan wanaag badan kaa xakamaynaya waa macaasida idan waa inaynu ku diyaargarownaa nafteennana ku diyaargaraynaa bitawbati nasuux towbad saafi ah oo run ah ilaahayna taa tabaaraka wa tacaala waa ina amray oo allah waxa uu ku yidhi fii kitaabih yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar allah waxa uu idhi subxaanah isagoo inoogu yeedhaya magac laynoogu yeedho kii ugu qiimo badnaa oo tilmaanta iyo wasfiga iimaanka ah iyadoo layna dareensiinayo oo layna tusayo inaynu la nimaadno waxa iimaankeennu uu keensanayo oo muqtadayaadka iyo waxyaabaha iimaanka ka dhalanaya ayay tahay dee had iyo jeer inaynu noqonno taa'ibiin si ilaahay noo jeclaado alla waxau yidhi markaa mu'miniintiiyay tuubuu ila allaahi towbatan nasuuxa ilaahay xaggiisa u noqda oo toobad keena towbad saafi ah oo run ah oo badhax tiran towbatu nasuux waa towbada shuruuddeeda dhammaystiratay sida aynu dib ka tilmaami doonno taasaa ah towbad run ah oo saafi ah waayo towbad waliba towbad ma aha laakiin towbada shuruuddeedii dhammaystiratay ayaa towbad ah nin waliba taa'ib ma aha laakiin ninka ku toosnaaday shuruudda towbada ayaa taa'ib ah ilaahay markuu ina amray inaynu toobad keenno oo waajibku uu yahay ruux kasta oo iimaan lihi wuxuu dembi galay inuu ka toobad keeno oo uu ka damqado waayo nin walba isagaa garanaya halka uu ugu liito nin walba isagaa garanaya halka shubuhaadka iyo shahawaadku ay ka soo galeen dadku isku mid maaha ruuxba waxbaa lagu ibtileeyaa oo uu ku ibtilaysan yihi bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ruux walbana isagaa naftiisa xoogaal u ah oo xujada ku oogaya oo garanaya marka ilaahay markuu towbadaas amar inagu siiyey ilaahay waxa uu raaciyey midhaha aynu ka goosanayno haddaynu toobad keenno iyo waxa aynu ka dheefanay ayna dhexalsiinayso waayo ruuxa waxyaabaha ku kicinaya ee ku xambaaraya camalka waxaa ka mid ah inuu garanayo midhaha uu ka goosanayo ilaahay waxau idhi subxaanah haddaad sidaa yeeshaan casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waxaa rabbigiin markaa xaqiiqo ku yahoo dhab ah oo hubaal ah oon dhalanteed ahayn in ilaahay idinka tirtirayo xumaanihiinna waa kow waa idin dembi dhaafaya waxaanuu ilaahay idin gelinayaa jannooyin iyo basaatiin webiyaal hoostooda ay qulqulayaan ilaahay waxa uu tilmaamay midhaha ugu horaysa ee towba laga goosanayaa inay tahay takfiiru sayi'aad maxaa inooga baahi badan macaasida aynu xambaarsannahay iyo dunuubta ayna cuslaysay in laynaga tirtiro oo laynaga daadiyo aad baynu ugu baahannahay waxa ugu horeeye lagu helayaa waa atowbatu ila allah waxaa lagu xijisiiya dukhuululjinaan jannooyinkii in la galo halkaa waxaa ku jirta liibaantii dhabta ahayd ee ahayd aldafaru bilmaluub wاlnajaatu min almarhuub waa liibaanta dhabta ah wixii aad doonaysa inaad hesho wixii aad ka cabsanaysayna aad ka badbaado maxaad ka cabsanaysay dee cadaabka iyo naarta haddii dembigii lagaa daadiyo macaasidii lagaa maydho waxay sababaysayna waad ka nabad gasho naar ah wixii aad doonaysay muxuu ahaa ilaahay raalli inuu kaa noqdo jannaadkiisa aad gasho iyadiina ilaahay waa kuu ballanqaado wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar walaalayaal waxaa takfiiru sayi'aad loo hormariyey dee weelku isagoo wasakhaysan waxba laguma shubto ilaa lasoo xaloo lasoo maydho markaa ruuxii muuminka ahaa ee jannada alla uu gelinayey inta aanu jannada gelin ilan waa daaru tayibiin eh waa in lasoo maydho isagoo daahir ah oo la maydhay oo macaasi aanu xambaarsanayn isagoo nadiiftaasaa jannada alla uu gelinayaa subxaanahu wa tacaala marka waa altakhliyatu uma taxliya marka lasoo sifeeyo ayaa ilaahay karaamadiisa lagu qurxinayaa iyo la- waxa weeyaan barwaaqada iyo jannooyinka walaalayaal waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun allahu toobadkeenoo rabbi xaggiisa u noqda oo macaasidiiyo dunuubtoo dhan ka toobadkeena mu'miniintiiyay si aa u liibaantaan oo falaaxa iyo guusha u gaadhaan imaamu shinqiiti calayhi raxmatullah waxau yidhi labadaa aayadood waa laba iswaafaqsan oo issharxaya waayo qur'aanku barhkiiba barhka kale ayuu fasiraa waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi suuratu taxriim waxay u dhigantaa nidaaga iimaanku ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuunta suuratu nuurna waxay u dhigantaa ee, waxa weeyaan casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar waxay ugu dhigantaa falaaxa waa la ijmaaliyo oo waa la duuduubay suuratu nuur oo waxaa la yidhi un toobadkeena si aa u liibaantaan liibaanta halkaa lagu ijmaaliyey waa ta lagu tafsiiliye taxriim oo maxay liibaantii tahay dee in dembiga lagaa dhaafo naar aad ka badbaado jannana aad gasho dee waad liibaantay ariiqu lfalaax ariiqa liibaantu waa kaa towbada inaad ku toosnaato walaalayaal nabiyunaa muxamedna sal allahu calayhi wasalam isagoo ah khayru khalqi illaah makhluuqaadka kii ugu mudnaa hormoodkii ambiyada iyo rususha imaamka u ahaa ayaa haddana waxa uu yidhi kama fii muslimin min xadiiثi اlaqr ibni yasaar almusani yaa ayuha الnaas tuubuu ilى اllahi واstagfiruuh fainii atuubu fi اlyowmi miata mara rasuulku waxau yidhi dadkiiow war toobadkeena oo ilaahay xaggiisa u noqda dembi dhaafna weydiista waayo anigu maalintii boqol jeer baan toobad keenaa allahu akbar wa nabiyuna muxamed sal allahu calayhi wasalam alladii gafara allahu lahu ma taqadama min dembihi wama ta'akhar khayru khalqi illaah kii dembigiisii hore iyo kiisii dambaba la dhaafay ayaa waxa uu leeyahay maalintii boqol jeer baan toobad keenaa imisaad adugu toobad keentaa adoo laga yaabo inaad dembiga ku waaberiisato kuna gabaldhacsato haddana intee toobad keentaa walaalayaal laa budda min atawbati ila allah waa lagama maarmaan inaynu toobad keenno qabla fawaati alawaan oo ramadaan inoo soo gasho innakoo fudud oo rarkii iyo culayskii macaasida meel iska dhignay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa raxiim waxa uu inoogu yeedhayaa badbaadada iyo jannada iyo wanaagga taasaanuu inala jecel yahay ruuxa nasiibka iyo ayaanka badanna waa ka baaqa ilaahay qaata ee baaqa shaydaanka isaga baydha ee aan rumaysan walaalayaal haddaba xataa takuuna tawbatunaa tawbatan nasuuxa si ay towbadeennu u noqoto mid run ah maxaynu yeellaa waa lagama maarmaan shuruuddii towbada inaynu taam yeello shardiga ugu horeeya waa aliqlaacu can iddam macaasida iyo dunuubta aynu faraha la gallay inaynu faraha kala baxno oo aynu ka fogaanno ruuxu dembigii isagoo faraha kula jira inuu yidhaah waan toobad keenayaa dee waa towbad been ah oo dheeldheel iyo dhalanteeda ee dhab aan ka ahayn waa inuu faraha kala baxo waayo ilaahay waxa uu ku ammaanay mu'miniinta walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun waa kuwa aan daa'imin dembiga iyagoo og mu'miniintu maaha macsuumiin oo la odhan maayo ma dembaabaan way dembaabaan laakiin dadka kale waxay kaga duwan yihiin dembigooda markay dareemaan way damqadaan dib baanay uga laabtaan ibnu cabbaas waa kiila allah sagiirata maca alisraar walaa kabiirata maca alistikfaar dembi yari ma jiro iyadoo la daa'imayo dembi weyne ma jiro marka la toobad keenee la istikfaarsado macnaha iyo muraadku waxa uu yahay dembigu intuu doono ha leekaadee haddii laga toobad keene ilaahay waa kaa dhaafaya dembiguna haba yaraadee haddii la daa'imo dee buur buu noqonayaa laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasaa waxba dembi ha yaraysan oo a odhan waa dembi yar dee buurahaad aragtayba dhagaxaan iyo quruurux isu tegey ayaa ay ka kooban yihiin marka yacni dembiga waa inaan la daa'imin ee la dareemo lagana damqado lagana noqdo shardiga koobaad waa iqlaacaas shardiga labaad waa annadamu calaa ficli lmacsiya inaad ka qoomamooto oo aad ka murugooto macsiyadaa aad samaysay nabiyunaa muxamed sal allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fi saxiix aljaamic min xadiidi abi saciidin alansaari الندم التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له qoomamada waxaa la yidhaahda iyo murugadu iyadaa towbad ah oo ruuxa dee qoomamoonaya ee murugoonaya waxa murugada iyo qoomamada ku xambaaray waa towbad ruux taa'ib ah ayuunbaa damqada oo murugooda marka in la murugooda waa towbad iyo noqosho ayay ka turjumaysaa ruuxa dembiga ka toobad keenayna waa sidii ninaan dembi lahayn oo towbadu dee macaasida iyo wixii ka horreeyey way baabi'isaa oo way masaxdaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi kamaa fii saxiix iljaamici min xadiidi abi muusa man sarathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min ninka wanaaggiisu uu faraxti geliyo xumaantiisuna ay murugo gelisaa isagaa mu'min ah macnaha tilmaamaha iyo muwaasafaadka mu'minka lagu yaqaan waxa ka mid ah wanaaggiisana inuu ku farxo xumaantiisana uu ka naxuu ka murugoodo haddii wanaag iyo xumaane ay suukaami tahay oo dareenkaaga ani waxbaba iska bedelayn haddaad macaasi ku dhex dabaalanayso iyo haddaad wanaag samaynayso dee iimaankaagu sax maaha ee waxbaa ka khaldan dib ugu noqo walaalayaal waxaa shuruudda towbada ka mid ah si ay inooga ansaxdo oo ay run u noqoto an takuuna fii waqtihaa xilligeedii inay tahay wakhtigii towbada la aqbalayey inaad toobad keento oo hadday cadeedu ka soo baxda halkay ka dhacdo ama naftu halkan guriga isugu timaado dee waxa weeyaan wakhtigaa towbad laga aqbali maayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay addoonka towbadiisa waa aqbalaa inta aanay naftu halkan guriga isugu iman waxaa kaloo rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam man taaba qabla an tatluca shamsu min maqribiha taaba allahu calayh ruuxa toobadkeena intaanay cadeedu ka soo bixin halkay ka dhacdo ilaahay waa ka toobad aqbalaya waxaa kaloo alla yidhi jala jalaalu falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lama ra'w ba'sana sunnat allahi alatii qad khalat fii cibaadi wa khasira hunaalika alkaafiruun ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala kuwaas inaan iimaankoodu waxba u tarayn markay cadaabka yaga arkeen mar haddaad ilaahay gacantiisa gasho lagu qabto ood yaqiinsato maanta inaanad baxsanayn towbadaadu wax ka soo qaad ma leh waa towbaduu fircoon la yimid oo kale xataa idaa adrakahu lgaraq qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin al'aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin markii qaraqa iyo qarqoonku uu soo gaadhay biyuhu uu ku haftuu arkay inuu ku halaagsamayo ayuu yidhi alla ilaahe waxaan rumeeyey ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin allihii reer banu israa'iil ay rumeeyeen mooye mid kale inaanu jirin ayaan maanta rumeeyey waxaanan ka mid ahay kuwa hoggaansamay waxaa loogu jawaabay ma hadda ma imika ayaad rumaysay adoo hore u caasiyey oo arladiiyo addoommadaba u ifsaadiyey oo u baabi'iyey laga aqbali maayo markaa towbadaa towbatulqarqara marka lagu qabto dee lagaa qaadi maayo kaana socon mayso waxaa shuruudda towbada ka mid ah alcasmu calaa cadami alcawdati ila dembi inaad niyeysatood go'aan adag ku qaadato dembigaa dib inaanad ugu laaban wax walba niyada ayuu ku xidhan yahay innama alacmaalu binniyaat markaa niyo run ah ila ilaahay waa ku arkayaa uma khaldi kartid waa inaad go'aan iyo casiimo dhaba ku qaadato dembigaa aad ka toobad keenayso inaanad dib ugu laaban ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid ah yacni waxa weeyaan uu inoo naxariistay shuruudda lagama dhigin yacni shuruudu tawba ka mid ma aha cadamu alcawdati ila demb inaan laguba noqon oo macnaha la odhan maayo dembiga marba hadduu qofku ku laabto dib looga aqbali maayo tii horena way burtay tu kalena ka socon mayso laakiin waxaa shardigu yahay alcasmu waa inaad goosato farqi baana u dhaxeeya yacnii inaad ku noqoto waad ku noqon kartaa oo naftu iyo shayddaanku way kaa qaalib noqon karaan laakiin waa casiimo inaad ku gaadho inaana dembigaa dib ugu noqon haddii casiimadaasi runa aad u qaadato dee ilaahay waa kaa aqbalaya wakhti kale hadday dhacdo in naf iyo shaydaan intay kaa xog roonaadaan dembigii aad dib ugu laabato haddana shuruud cusub oo yacnii towbad cusub oo shuruuddeedii dhammaystiratay ayuunbaa lagaa dalbayaa tii horena waa ansax hadday shuruuddeedu taam ahayd tan dambena haddaad shuruudda la timaaddo ilaahay waa ka aqbalaya waa raxiim laakiin waxaa casiimada ka soo hor jeeda dee adoo toobad keenaya haddaad tidhaahdo berriba waan ku noqone waan toobad keenaya hadde niyadiina waxaad leedahay berriba waan ku noqon taasi towbad ma aha yacni waa inaad casiimo iyo go'aan adag ku qaadato inaana dib ugu laaban taasi hadday kaa run tahay dee dacfi dambe hadduu kugu dhaco haddana towbadii halkii bay kuu taagantah waxaa shuruudda towbada ka mid ah haddii madaalim iyo waxyaabo aad bani aadam ka gashay aad waxa weeyaan xambaarsanayd inaad xuquuqdii lagugu lahaa iska celiso ama aad ka xalaashato waa alistixlaal yacni madaalimtii addoommada aad ka gashay inaad ka xalaashato qabla fawaati alawaan waayo waxaa iman doonta maalin waxa lagu kala qaanbaxayo ee lagu kala dayn baxaya ay tahay alxasanaatu wasayi'aat oo haddii aanad waxa weeyaan aad madaalim badan la timaado wanaaggaad ku tacabtay eed ku daashay ayaa maalintaad ugu baahi badnayd inaad ku badbaado hortaada lagu qaybsanaya haddii weliba intaasi ay qaanta kaa gudi weydo macaasi adu aanad samayn ayaa kuwaa dulmidee xuquuqda kugu lahaa macaasidoodii inta laga soo qaadoo laguu xambaariyo ayaa lagu ayaa adiga lagu xambaarinaya dabeedeed ku naargelas walciyaadu billaah marka yacni maalintaa intaan la gaadhin maanta waa inaad ka xalaashato latu'addanna alxuquuqu ilaa ahliha xataa yuqaada lishaati aljalxaa min ashaati alqarnaa yacnii gaayada halka laga gaadhay bahaa'imtiiyo mayeedhaankii aan xilbo saarayn ayaa labadii neef ee adhiga lahaa ridii seenyada ahayd ee aan geesaha lahayn iyo tii geesaha lahayd ee ishardiyey ayaa loo kala qisaas qaadayaa oo ridii seenyada ahayd ee bilaa geesaha ahayd waxaa looga qisaasayaa tii geesaha lahayd ee herdiday maxaad u malaynaysaa bani aadamkii mukallafka ahaa ee xilku saaraana shardiga u dambeeya waxa weeye alikhlaas towbadu waa camal acmaasha saalixa ana dee waxaa lagu aqbalaa ikhlaas haddii cabsi aad dad ka cabsanayso ama muraad iyo dan kaloo aad doonaysa ay towbadaadu tahay dee maaha mid nasuuxa ilaahay dartii adoo ridihiisa iyo raxmaddiisa rajaynaya cadaabkiisana ka cabsoonaya alla dartii waa inaad toobada ugu toosnaato walaalayaal shuruuddaas marka aynu la nimaadno ee dembigii aynu faraha kala baxno ka murugoonna waxaynu samaynay go'aan ku gaadhna inaynaan ku noqon xilligeedii ay toobadu dhacdo ilaahay dartii aan u toobad keenno xuquuqdii dadka aynu ka xalaashanno intaa markaynu oofinno ayaa towbadeennu noqonaysaa waxa weeyaan adtawbatu nasuux waana ta aynu ku badbaadayno ee naftayda iyo nafihiinaba aan ku waaninayo waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal ramadaan wayna haysaa waxay naga xigaa waa maalmo kooban aynu qalbigana nadiifinno oo usii diyaargarayno oo weel wanaagsan ilaahay aynu ku barino towbadaana aynu la nimaadna dhammaanteen waa u baahannahay oo nin walba halkii bugtaa isagay balbashaaye waa inuu maanta inta goori goor tahay kasii diyaargaroobo kana digtoonaado ilaahay waxaan ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare inuu dembiyadeenna oo dhan dhaafo halkaas siduu inoogu jamciyeyna jannadiisa iyo daaru karaamatii allah inuu inoogu jamciyo ramadaanna ilaahay inuu ina gaadhsiiyo marka aynu gaadhnana kuwii camal iyo cibaado saalixa ku camira allah inaga yeelo wsal allahuma wslm calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslm walxamdu lilaahi awalan waakhira